لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
waxaa idiinku sugan xoolaha loo bixiya sadaqada hadyiga manaafacaatan iyo muddo magacaaban ah waxaa loola jeedaa hadyiga waa lagu intifaaci karaa ka hor inta aan la gowracin sida in la lista caanahooda ama la fuulo iyo wax la mida ilaa maalinta gowraca markaas waxaa loo keenaa gowrac beydka da'da weyn waa xuduudda xaramka waxaana soo gelaya sidoo kale mina